dayaxyaalta hawada nagala soconaysay maanta wararka ka sugaaraya magaalada laasanood ee xarunta gobolka sool ayaa ka warramaya in ciidamada somalilan gudaha xisbiga ku yaala magaalada laasanood haddaba wariyey axmed cali faarax oo kamid ah saxafiyiinta ka howlgala gobolkaasi sool kana mid ah wariyaasha e t n gobolka laasanood kasoo warramaya cey ulan telefonka laasanood kula xiriiraya weydiiyey inuu faahfaahin sida wax uga dhaceen xabsiga laasanood
aad mahadsantahay wa way jirtaa waxaa cali maxaabiisha la qaaday maanta duhurnimadii xilli ay saacadu tahay laba iyo tobankii iyo barkii duhurnimo maxaabiistaas tiradooda waxay gaadhisay sagaal maxbuus waxaana maxaabiistan intooda badan ay markaasi u xidhaayeen qaraxyadii isdaba jooga ahaa ee magaalada laascaanood ka dhacayay berihii lasoo dhaafay sida uu noo xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka sool gudoomiyaha gobolka sool ana gudoomiye ku-xigeenka maxamed cabdi dhimbildaad maanta duhurnimadii ayaa laga qaaday maxaabiistaasi waxaana sida uu sheegay ay ku wajahan yihiin magaalada mandheera oo oo ku yaalo xabsiga ugu weyn ee somaliland maxaa keenay in maxaabiistan xabsiga goor duhura lagala baxo waxaana wararku sheegayeen in dad shacabo ama eheladii ha ahaadeen maxaabiista ama dad raydii ay ka mudaharaadeen arrintaas markay dhacday axmed cali farax taan maxaad nooga warrami kartaa cali ma jirin wax mudaharaad oo magaalada ka dhacay laakiinse waxaa jirta dareen xoog leh oo dadka magaalada ku dhaqan oo u badan eeladii dadkii maxaabiistanay ay ka xidhnayd oo ka muujinayaan xilliga la qaaday maxaabiista oo ahayd xilli shaqooyinka laga rawaxo oo duhurnimo ah iyo iyadoo ay socdeen wadahadallo iyo kulamo ay la yeelanayaan eelada dadkii ay maxaabiistaasi ka xidhnaayeen xubnaha golaha wasiirada ee indhawaanada ku sugnaa magaalada laascaanood taasi oo ay markii hore ka muujinayeen iyo dadweyne wanaagsan iyo in maxaabiistadani ay sida ugu dhaqsaha badan cadaalad loo horkeeno ayna lagu maxkamadeeyo halka uu faldambiyeedku ka dhacay oo ahayd magaalada laascaanood sida sharciga waafaqsan inkastoo muddadu ay dheeraatay oo lix bilood maraysay dadkuna ay cabashooyin ka muujinayeen rafadka ku yimid maxkamadeynta ragga kan lagu tuunsana inay saraxyada ka dambeeyeen way jirtaa dareenka ay shacabku ka muujinayaan iyadoo inkastoo xilliga warku soo dhacay ay ahayd wakti dambe ayaa masale waxaad moodaa teleefoonaadka iyo labada qof ee meel iswataataada inay isweydiinayso arrintan iyo maxaabiistan la qaaday mana jiraan weli cid mas-uuliyiinta maamulka ama kuwa gobolka ha ahaado ama mas-uuliyiinta sare ee dawladda oo ka hadashay arrintan axmed sagaal baad ishateen la qaaday sagaal maxbuus oo mandharo loo qaaday malaasanood miyaa hore lagu maxkamadeyey mase hadda ma maxkamad a dacsa iyo in la saaro maxaabiistan sagaalkaas sidaan ku sheegay cali lix bilood bay xidhan yihiin lixdaa bilood ay xidhnaayeenna maxkamad lama soo hortaagin waana arrinta ay ku doodayaan dadka ay maxaabiistan ay ka xidhan yihiin iyo dadka ama dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood ay mar walba kala hadli jireen in nidaamka iyo sharciga siduu yahay loogu dhaqo dadka oo aysan muddo dheer xabsi ku jirin iyagoo aan maxkamad markaasi la hortaagin taasi waxay ahayd dooda ay ku doodayeen inta badan eelada dadka ay ka xidhan yihiin maxaabiistan ma garata axmed cali faaraxow xabsiga mandheero sidaan la soconno waa xabsiga ugu weyn somaliya dadka lagu xidho marka qof aan maxkamad la garin sidee aan loo xabsiga loo geyn kara qof aan maxkamad la marin ba ma taasi miyaan loo qaadayn qaab militarihaan ay tahay miyaan loo qaadan karayn su-aasha dad badan ay isweydiinayaan oo shacabka ahi waa taas oo inta badan ay iskula wareegayaan sidee loo qaadi karaa sidaan markaasi la horkeenin maxkamad maxaase dadkan lagu maxkamadeyn waayey goobta uu faldambiyeedku ka dhacay oo laga helayo markhaatigii iyo dadkii mudiciga ka ahaaba waase ay ku doodayaan dadka ay maxaabiistani ka xiran yihiin cali maamulka gobolka sool laftiisa ama maamulka somalilan ha ahaadee arrintan miyayna saameyn kuke ku keeni karin maadaama dadka shacabka ahaa intay dadkan ku doodayaan hore loo xiday haddana xabsi loo gudbiyey taa maamulka laftoodu su-aalaha ma wadiseen mise maanta joogtada gobolka miyayna saameyn ku keeni karin axmed oo arrintaasu dad badan aan wareystay oo waxgarad iyo dhalinyaro iyo cuqaalba isugu jira yacni waxay xusayaan in dhaadhicinta maxaabiistani ay caqabad ama turunturo ku noqon karto shaqo wanaagsan oo sida ay sheegeen ay hayeen xubno golo wasiirada oo indhawaalada ku sugnaa magaalada laascaanood oo muddo ku guulaystay inay ammaankii magaalada laascaanood dalka u dhigaan isla mar ahaantaasina ay dhegaystaan qaybaha kala gedisan ee bulshada hadday ahaan lahayd cuqaal iyo waxgarad shirar iyo kulamo gooni gooniyana ay la yeelanayeen tani waxay hantaaqo ku noqonaysaa bay dadku leeyihiin hawsha ay wadeen xubnaha golaha wasiirada ee muddada bilooyinkaaba ku sugnaa magaalada laascaanood axmed markaad oge xogeystay wasiirada waad u dhadhowdahayo maalin kasta wararkaad soo tegisaa ama waad ku dhex jirtaa wasiirada ayatan iyagu ma ka xun yihiin talaabadan ciidanku ay qaadeen mase iyagaaba laftooda lagu eedanaya inay ku lug leeyihiinba maxaabiistan intay ku jireen jeelka dhexe magaalada laascaanood ka sokow ciidanka asluubta ee goobta iyagu qaabilsan inay maxaabiista ilaaliyaan waxaa jira ciidamo militaar ah oo dusha ka waardiyeyn jiray Ee, marka dabcan een, xagga la- yani militarigu ay qayb ka yihiin oo iyaga lafaantooda sii galbiyeen ayay mataqaana ay u eeg tahay een, een, een, oo waxaa hadda muuqataa in gaadiidkii tiknikada ahaa oo markaasi xabsiga dusha ee, ka ilaalinayay aysan had jeer joogin oo ay ka dhaqaaqeen axmedow bal dadka shacabka dareenkooda waa siiyey markii arrintaas maanta dhacday inkastoo xilli duurnimo aad tahay waktiguna uu kulul yahay misana dadku aad bay isu weydiinayaan maxaabiista ka la qaaday dadka qaarkoodna ama kaag iyo fasixiso ayayba ku noqotay sida kadiska xilligii shaqada ama dawaamkii shaqo laga rawaxay ee maxaabiista loo qaaday oo waktiga ay u arkayaan inuu ahaa wakti xun oo taas ay u arki karaan inay tahayba in la qarinayo oo kale dadka qaarkood ay u fasiri karaan axmed ugu dambayntii wariye laasana ku sugan baa tahay gobolkaad u dhalatay waad og tahay saameyn intee lagayay ku yeelan kartaa arrintan ugu dambayntii guud ahaan gobolka sool ama somaliland dhexdeeda ha ahaato ama ma- dadka shacabka ha ahaato ama dadka dareen intee lag bay ku yeelan kartaa ama kacdada intee lag bay ka bixin karaan Een, run ahaantii waxaa la oran karaa xilliga uu kusoo beegmo maxaabiista qaadistoodu waa xilli xasaas ah marka laga eego marxaladaha siyaasadeed ee deegaanadan ka eh, taagan waxaa jirta in simo badan ay ku shirayeen deegaanka buro wadan oo shirkaasina uu soo gabagaboobay inkastoo khilaafu dhexdeeda ku jiray misana goridii khusuusida la dhaariyey Een, isla marhaantaas in ay simada lafahaantoodu ay isku howlayaan inay helaan shacbiyad badan iyo dad badan si ay maamulkan lagu soo dhisay nairobi uu u dhaqaaqo taasoo hantaaqo iyo rubaaxaba ku noqon kara maamulka somaliland oo iyaga laasacantoodu halgan iyo loolanba ugu jiray sidii ay fursadda uga faa'iidaysan lahaayeen oo magaalada laasacanood dhul ahaan iyo dad ahaanba ay u kasban lahaayeen Een, juhdi badanna way siiyeen sida muuqato oo waxaa joogay wasiiro aad u tiro badan ayaa magaalada ku sugnaa indhawaale waxna moodaysay dadku inuu eh, si wanaagsan eh, mataqaanaa ugu soo istaagayay marka tallaabada tani kolley waxay noqon kartaa furundaro haddaysan jirin wax kale oo markaasi lagu dabaqo ama lagaga qanciyo waxay noqon kartaa caqabad axmed cali faarax oo ka mid ah saxafiyiinta gobolka sool oo gabadhooda waramayey shabakada wararka ee cay online axmed aad ba saxa maanta tahay Alla mudan.